xaalado nolol xumo oo aada u daran ayaa soo wajahday dadka ku nool degmada muqdikori ee gobolka hiiraan baahiyaha ugu daran ee haystaha bulshada ayaa waxaa ka mid ah biyiyari iyo raashin la-aan gudoomiyaha degmada muqdikori ee gobolka hiiraan maxamed cabdi macow ayaa ka waramaya nolosha dadka iyo abaaraha ka jira degmada
maadaama roobabkii aada u yaraadeen waxaa suurtagal noqotay inaan wax baraagaba biyogelin mar haddaan baraag biyogelinna ceelishayna dadka ku filayn xoolihii ay aroori la-yihiin roobabka aada hadda boqolkiiba zero point two ay ku qiyaaseen qolada roobabka qiyaasa oo khubradan roobabka ah taasina waa wax aada u yar marka waxay hadda maro haysaa in neefku uu shan kilomitr uuna aroori kan shan kilomitr waa wax loo socon karo hal saac wax ka yar qofka baniaadamka u socon karo hase ahaatee xoolihii aanay aroori karin taasina waxay sababaysaa marka abaar haddana dadka ku dhacdo sababtoo ah dadku xoolahaasay ku tiirsanaayeen xoolihii marka haddii abaaru dhacday ma gadmaayaan caanana ma yeelanayaan labada haddayna lahayn waxa ku xigtoo imaanaysa abaar dadeed marka dhibaatada hadda ka jirta oo ugu daran degmada muqkuri waa abaarahaas oo ah cunto la-aan iyo biyo la-aan waxaana weliba sii daran biyo la-aanta markaad fiiriso haddii markay biyi helaan waxaa laga yaaba xoolahaas wax badan inay soo hari lahaan deegaanada ugu daran abaaruhu ay saameeyaan ool degmada muqkori meel ayna abaaruhu saameyn ma laha sideedaba naqyar waxuu ka da-ay waxaa ka jira meel la yidhaahdo ceel hareeri ilaa iyo meesha la yidhaahdo mabaax ilaa iyo qarfeyo moolacad intaas iyo dubogale kheyraanle intaan ahaynoo dhan abaarayba ahayd tiix kuma dhihinba kuwa hadda ugu daran abaaraha waxa weeyaan dharyo geedasamo meesha ilaa toddoba iyo toban tuulo waay waa qornay qarfo iyo moolacad minlule xagaro adiga ilaa toddoba iyo toban tuulo oo hadda waxaan maalin dhaweyta qornay aan biyano lahayn baadnaan haysan codsigaas waanu dirnay waanu dirnay waanu dirnay welina maanaan helin wax jawaab ah bini aadamku marka haddaan laga jawaabin baahidoodaas waxay tegaysaa hadhow xilligan laga jawaabi karin hadda waxa waay waa la garab qaban karaa waa laga jawaabi karaa maaraynta iyo masiibooyinka waa ka codsanaynaa dukumentina waa u dirnay hirshabeelle waa u dirnay codsi ahaanna waa ugu sheegnay idaacadaha waa u marinay haddaan gurmadka aan loo gaarsiin sidii loogu talagalay wax badanaa dhici kara waxaa dhici kara dhimasho badan sababtoo hadda caruurta iyo dadka waayeelkaa noloshoodu khataray ku jirtaa marka jail protectionkii haddaan la helin oo caruurtaas wax ilaaliyahan la helin biyo la-aantayba u dhimanayaanba aduu baad iska dhaaf intaan la gaarin because xoolay ku noolaa jiraan ayaga yaaba xoolihii gargaar u baahan lama dhaani karo mar biyaba meel ay ka gaaraan ma laha baraagaa walba dadku inta badan ku tiirsanaa ceelal waa u baahannahay oo matooro ah sida meesha la yidhaahdo geedasamo kale dheryo kale waxaan uga baahannahay ceelal in laga qodo riigaga laakiin ceel hadda la codsaday iyo biyola-aantaan jirtaah baahidoodu haddii hadda waa laqoda la yidhaha mid iskeeni karta maa ilaahay lasoo dhaafay bulshada degmada muqkori ayaa wajahayay xaalado nolol xumi oo aada u daran taasoo ay sababtay abaaraha ka jira dalka